bismi illah alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wa saxbihi waman walaahu wabacd ilaahay ba subxaanahu wa tacaala mahadda maanteed iska leh waxaynu u ballansanayn darsigii toddobaad ee ka mida duruusta bisha ramadaan ee uu inoo soo waday fadiilatu sheekh maxamed sheekh cumar dirir maanta oo axada waxa uu ballan ku ahaa sidii jadwalkeennu ahaa maalintii su-aalaha bulshada sidii markaa horeba dhaqanka inoogu ahayd insha allahu tacala waxay su-aalaheenu u qaybsami doonaan laba qaybood qaybi waxay noqon doontaa su-aalo ku saabsan bisha ramadaan iyo su-aalo guud oo runtii bulshadu dal iyo dibadba ay ka soo qoreen haddii aan ku bilaabo su-aalaha ku saabsan bisha ramadaan fadiilata sheikh dhowr su-aalood ayaan israacin doonaa waxa uu leeyahay saa-ilkani qasiidooyinka iyo waxaan lagu magacaabo nebi ammaanka ee idaacadaha bisha ramadaan aada iyo aada uga baxo ee uga baxa ayaa waxaa dhacday in magacii ilaahay subxaanahu watacaala iyo magacii nebiga muyuusig iyo waxyaabo lamida markaa la raaciyo iyo la xamo marka kuwaa xukunkoodu muxuu noqonayaa buu leeyahay su-aal labaad waxa uu leeyahay saa-ilkani qofka qof xanuunsanaya ayaa loo soo qoray dawooyin u soconaya dhowr sannadood dhakhtarkuna waa uu diiday inuu soomo sida awgeed waxa uu leeyahay qofkaasi soomaya waanu karayaa inuu soomo marka ma u bannaan tahay inuu soomo jasaak allahu khayra
bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اlah wabacd marka hore shaygu kolka uu cibaado yahay ilaahay loogu dhowaanayo subxaanaه wa tacaala ma galo ibtidaaca iyo اkhtiraacu alcibaadaةu alaslu fiiha الtawqiif waa in lagu egaado siduu nebigu u cibaadaystay calayhi الsalaatu wasalaam oo shuruudaheeday ka mid tahay in mutaabaca jirto daacadnimana waa inay jirto mutaabacana waa inay jirto shay madaad oo sida camaladan adduunyada la kala jidayo kolba dhan loo dhigayo maaha waa kol haddii ajri lagu doonayo qofkii hadduu ajri doonayo waa inuu nebiga waafaqaa calayhi salaatu wasalaam marka nebigu salliga sibuu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam asmaa ullahi alxusna sida loogu ducaysanayo ee ilaahay loogu baryayo laakiin qadiyadahan ah in miyuusig la garaaco oo habla meeshii aysa soo taagaanoo waa arrintii aada u durugsan aada bay u durugsan tahay ummado shisheeyaa laga yaaba inay ka timid kolka nebiga lagu saliyaya calayhi salaatu wasalaam waa in loogu saliyaa siduu ihi igu saliya sidii asxaabtu ugu saliyi jireen sidii salafuna saalix ugu saliyi jireen saasaa lagu saliyayaa marka waa in la weydiiyaa culimada iyo dadka aqoonta diinta u leh tallaabo intii aan la qaadin maxaa la samayn karaa ee arrintaa ku saabsan ama nebigu siduu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam taa intaasaynu odhan lahayn dadku de hadday doonaan inay waxyaalaha wax walba way yeeli karaan laakiin wixii diin mayay baa ka horeysa su-aasha labaad haddii qofkii uu soomi karayo isagoo dawadiina qaadanaya way fiicanta waana labada iswaafajiyaan oo diintiisi iyo dawadiisi waanu labadaba iswaafajiyaa dhakhtarka u qorayaana waa inuu aamin yahay dhakhtar soonkii dagaal kula jira ama aan soonka aaminsanayn haddaad u tagto waxaa laga yaaba waktiga dawada inuu soonkaba kaaga beegaba marka qof cibaadadii qiimeynaya waa inuu yahay hadduu afurka iyo suxuurta qofkii dawadii qaadan karayo dee soomkii wax ka joojinayaa ma jiro hadday laakiin kalifto ama uu suuxayo ama dhibaato weyne ay soo gaadhayso haddaanu maalintii dawada qaadan wuu iska qaadan kartaa qofkii bukaanka ahaa ee qur-aanku sheegay weeye wuu soo qallayn doonaa haddaanu qallayn karaynina dee raashinkiibuu bixin doonaa laakiin horta waa in la iswaafajiyaa lagu dadaalaa cibaadada iyo dawada wallahu aclam jasaak allahu khayr fadiilata sheikh saa-ilkani waxa uu leeyahay qofka haddii shahwadu ay ka timaado ama isaguba uu sabab u noqdo in markaa shahwadii uu iska keeno soonkii ma ka jabayaa su-aasha labaad gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay hooye ayaan ahay rabadaan ayaa ii soo gashay anigoo wallaca sanadkii labaadna anigoo uur leh ayay ramadaantii dhaaftay tii saddexaadna sidoo kale waa nuujinayay tii afraadna sidoo kale markaa maxaan yeelayaa bay leedahay sheekhow su-aal saddexaad oo taa hore u dhow ninkani waxa uu leeyahay xaaskaygii muddo toddoba sannadood ayaanu wada joognay toddobadaas sannadood midna may soomin marna way uur bay lahayd marna sidoo kale way jaqsiinaysay markaa maxay yeelaysaa ayuu leeyahay su-aasha ku xigta saa'ilkan waxau leeyihin haddii uu gabadhiisa la faraka ciyaaro isagoo sooman kadibna xubinka tarankiisa uu ku arko qoyaan yar soonkiisii muxuu noqonayaa su-aasha ku xigta saa'ilkani waxau leeyahy waxaan jeedaa meel tuula ah oo aada u fog oo aan macallin qur-aan ka ahay tuulada waxaa ka shaqeeya nin qaadka keena ninkaa ayaa isiiye buuhi afurka iyo suxuurta manaan weydiisan ma ka qaadan karaa
bismi illaah marka hore soomka waxaa jabiya mima dakala wa mima kharaja wixii soo baxayna wuu jabiyaa waxaa qofka gudihiisa galayna wuu jabin karaa waxaa soo baxa waxaynu uga jeednaa maalan biyihii taranka oo qofku uu iska keeno ama hunqaacadii uu iska keeno culimada qaarkoodna dhiiggii oo uu iska toobo ayay ku daraa inkastoo sida raajixa inaanu toobin ku jabinayn ay tahay iyo dhiigga la iska qaadaya marka hadduu qofki iska hunqaaciyo ama iska keeno biyihii taranka soomkii uu ka jabaya aafimna wey mar hadduu ogaan u sameeyo waa dambiili xurmadii bisha ramadaan buu jabiyey waa inuu soo qalleeyo maalinka inta hay inta hadhayna waa inuu afhaysto inuu cuno loo banayn maayo xukunku waa caynkaa labada su-aalood ee ku xige ee ku saabsan alxamlu walirdac hooyadii jaqsiinaysa iyo tii uurka lahayd hadday ilmaha u baqdaan ama naftooda way iska afurayaano waa la isla waafaqsan yahay culimada islaamkuna waxay u badan yihin inay soo qallaynayaan qaar sheegaa way jiraan in fidye la bixinayo qowlkaasi laakiin daliilka uma dhowa laba asxaabi ibnu cumar iyo ibnu cabaas baa qaatay daliilka waxa u dhow culimaduna u badan yihiin gabadhu mar hadday soo qalayn karayso inay soo qalayso ninku hadduu naftiisa hanan karayo oo gabadhiisii ay taataabasha dhex marto waa jaa-is haddii laakiin aanu naftiisa hanan karayn inuu ku dhacana uu ka baqayana ma banaana ee inuu iska daayo wey qaadku horeynu usoo tilmaamay culimada islaamku inay fatwoodeen inuu xaaraam yahay xaaraanna in lagu afuraa soomkaaga ayay ajrigaagii kaa luminaysaa markaa iska daayo iskaga hadh oo u xalaala ku afur wallahu aclam
jasaaka allahu khayran fadiilata sheekh su-aalaha ugu qeybta ugu dambeysa xagga soonka saa-iilkani waxa uu leeyahay waxaan ahay shaqaale hay-adeed hay-addana waxaa ka shaqeeya dad gaalo ah bisha ramadaan iyaga ayaana caawiyaa iyaguna markaa ma soomaan ee waxa weeyaan wixii ay cunayeen iyo wixii ay cabbi lahaayeen ayaan u geeyaa markaa xukunkaygu muxuu noqonayaa buu leeyahay su-aasha koowaad su-aasha labaad waxa uu leeyahay saa-ilkani waan suxuurtay waan yargamay waxaanan moodayay inaan weli la eedaamin kadib waan soo toosay biyo ayaan iska cabbay mar dambe ayaanan ogaaday in markaa eedaankii uu dhacay soonkii ma iga jabayaa su-aasha ugu dambaysa saa-ilkani waxau leeyahy waxaa jira dawooyinka qaarkood sida dawada loo yaqaano siboostada iyo waxyaabaha la midka ah oo qofku markaa uu xagga dambe ka qaato kuwaas iyagu soonka ma jebinayaan
bismi illaah qofka gaalka haddee waa la wada shaqayn karaa waxaase muhiima in aanu diintaada kaa fitnaynin raasamaalkeenu leenahay waa diinta marka diintaada iyo cibaadadaada waa inaanu kaa aafaynin iyo akhlaaqiyaadka qofka gaalka ah wixii uu isagu dee soomba kuma waajibinoo macnaa soomimka aynu ka laga doonayaa ma jiro kumana yeelaya dee hawshiisaabu iska wata iyo wixiisu walaaqanaya marka waxaa u walaaqanaya adigu inaanad ku garabgelin oo aanad ku saacidin walaa tacaawanuu cala alifmi waalcudwaan dembi iyo xadgud ha isu kaashanina baa ilahay adigu dee waad arkaysaa inuu xaaraan ku jiro oo gaalnimuu ku jiraa ramadaan buu xurmadeedii jabinaya wuu cunaya marka ha kala qayb qaadaninoo xaaraantaa uu isagu walaaqanaya ha kala qayb qaadanin oo kii u sahlaya u karinaya siinaya ha noqonin camalada kale dee iyo shaqooyinka kale ee aan cunnada ahayn baad kala shaqayn doontaa hadday su-aasha labaad aynu usoo gudubno hadday caddaato in qofkani waagii oo dilaacay oo si fiican dee salaaddii subax la gaadhay waktigeedii oo la tukanaya hadduu wax cunay maalinkaa uu soo qalaynaya aayaddii baanu ku dhaqmin ilaahay uhi uma atimu siyaama ila leyl waagu inu intuu caddaanayn baa cuni kartaan buu ilahay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd اlaswad xataa halkaasay ku qaydanta mar hadduu waagu cadaalo amarka waxaynu ku qabnaa ilaa habeenkii soonka dhammaystira markaa amarkaa maad qaadan dembi kuma lihid kole day qaladkaaga dhacday laakiin waad soo qalaynaysa qofka nahaaru ramadaan isagoo ismoodsiinaya ama inaanu waagu bariyin ama qoraxdu dhacday cuna wuu soo qalaynaya maalinkaa isaga aadna in la ysaga hubsado weeye intoo suxuurta la dhergo in la seexdo khatar waxay ku tahay salaada subax salaada subax dadka qaarkood baa intay salaatulaylka usoo jeedaan ay tukadaan ayay salaada subax ka seexdaan oo qaladaadka soo kordhayd ay ka mid tahay iyo fahamkao qalloocaan salaatuleylka gurigaagaad ku tukan kartaa iyo xataa taraawiixda ah laakiin salaada faradka ah ee ilaahay uu kuu cadaabaya waa salaada subax ta la ilaalinayo weeye saa daraaddeed kolka aada suxuurato waxaa aadaad u ilaalinaysaa salaaddii subax weeye waa inaanad ka seexana horeynuu soo sheegnay waxa uu qofku gudihiisa geliyo iyo iyo waxa uu iska soo saaro labadaba inay soomka jebinayaan daawadaaba xagga dambe qof ka qaatay hadduu xagga hore geliyey waa ka jebinaysaa soomkii mar hadday daakhilka iyo gudaha gashay waxay la mid tahay wixii sanka uu qofku iskaga shubayo waa manfad maftuuxa qofka waxa uu isgeliyaa hadduu ka galay ba yidhaha fuqahadu meel manfadaho maftuuxa meel daloosho furanna waxa wey soomkii way jebinaysa hunaaka manfadun hayru maftuux waxaa jira meel daloosho laakiin aan furnayn sida jirhkeenu ila dhudid ku soo daayaa waa masaami masaami buu leeyahy meelo daldaloola markaa jirhka wixii uu ka cabo meelaha daldalooleen furnayn maskaxad halkan nasinta oo kale ama isha oo kale ama biyihii aad ku qabowsanaysa jidhku sharaabay kuwaasi manaafid bay kaa galeen daloolo aan furnayn laakiin daloolada furan sanka iyo dabada iyo ibtan laga kaajayo wixii qofku iskaga shubo soomkii waa ku jebinaya wallahu aclam
jazaaka allahu khayr fadiilat sheikh waxaynu usoo gudbaynaa qeybta su-aalihii guud markaa bulshadu runtii ay soo gudbiyeen masaa-ilkani waxa uu leeyahay sarifle ayaa waxaan u diray lacag toban dollar oo saad ah waxaanan ku yihi tobankaa dollar oo dollar ahaana isii waxaana uu igu yidhi ku siin maayo ilaa aad adiguna ku darto laba kun oo lacagta markaa shilinka ah waanan siiyey buuhi markaa lacagta aan siiyey tado maxay noqonaysaa waa su-aasha koobaad su-aasha labaad gabadh ayaa soo qortay toban dollar oo saada ayaan u diray buu yidhi kadib tobankii dollar waxaan ku yihi dollar ahaan igu sii isaguna wuxuu igu yihi khidmad laba kun oo shilin oo laana ilaa aad ku darto kuma siinayo lacagtii marka lacagta aan ku daray xukunkeedu muxuu noqonayaa mariba ayuu noqonayaa mise khidmad ahaan ayaa loo xisaabinayaa buu leeyahay su-aasha labaad saa-ilkani waxaa gabadhani ay leedahay waxaan helay wiil yar oo la tuuray oo gurigeyga agtiisa aan ka helay waan korsaday hadda da-diisu waa afar sannadood aniga iyo saygayguba waxaan ugu yeedhnaa aabba iyo hooyo sida ubadkayaga ayaanu ula dhaqanaa wax dembii markaa ma nooga imanayaa su-aasha saddexaad waay le waxa u leeyahay saa-ilkani dadka qaar ayaa iyadoo salaada lagu jiro marka mobilku uu kusoo dhaco telefoonka way qabtaan codkana kor bay u qaadaan iyagoo allahu akbar le ama faatixadii akhriyaya si qofkii telefoonka soo garaacay u fahmo qofkaasi inuu salaad ku jiro marka salaada xukunkeedu muxuu noqonayaa su-aasha afraad saa-ilkani waxa u leeyahy waxaan ahay shaqaale dowladeed dowladda ayaan u shaqeeya xafiiska aan ka shaqeeyo wax shaqo oo sidaa usii buurani kama jirto inta badan wuxuu leeyahay ma tago marka aan tagana waxaan uun internetka iyo waxyaabahaasaan iska isticmaalaa dad fara badan oo kaleo iyaguna meesha ka shaqeeyoon imanin baa lacagtii markaa iska qaata haddii la yidhahdo waar sidii waxiina adeer waa xoolihii dowladda waa la wada leeyay bay yidhahdaan marka maxaa la yeelaya
bismi llah su-aasha hore aada umaa fahmina sariflaha waa alxukmu cala shay farcun can tasawuri shaygana marka la xukumaya waa marka la garto si fiican laakiin wuxuunaynu sheegi karnaa un qofku marka uu laba lacagayo isku sarifayo hadday isku mid yihiin labada lacagayo waa in la isleegeysiiyaa markaana la kala qaataa hadday labada lacagayo kala duwan yihiin ama dahab iyo lacaga yihiin way kala qiimo badan yihiin dabcan matalan sida dollar iyo shilin oo kale waa la kala badin karaa laakiin shardiga labaadu nebigu udhigay waxa wey yadan biyadin wahaa-an wahaa-an wahaa-an bihaa-in markaa waa in la kala qaataa oo aan la isku yeelanin markaa lacagtaas intaasun baynu odhan karnaa kol haddaad shilin iyo dollar ay tahay laakiin hadday dollar iyo dollar tahay waa sida imika u eg tahay waa in la isleegeysiiyaa tobanka dollar eed u dirayso ee aada toban dollar ku doonayso iyadoo electroniga diraysa oo aad ka gudbinaysaa mobilekaaga marka iyadoo dollar ah waa inu kusiiyaa taa intaasaynu kaga bixi lahayn waladka la helay ama aan aabbaha lahayn waa la korin karaa xilna ummaddu ka saaran yahay dowladda iyo shacabka iyo ganacsatada intaba oo qofkaa bani aadamka ah ee muslimiinta ka soo jeeda in la dayaco ama la tuuro waa qalad weeye ibnu sabiil bay culimada qaarkoodna ku fasiraan oo sekada lagu bixin karo ibnu sabiil waa kii waddada laga helay ama musaafirka ahaaba markaa la koriyo isaga iyo carruurtaba waa in loo sheegaa inaan labadan qofka korinaya dhalin xaqiiqadu waa lama huraan wixii xaqiiqadaa lagama warwareego isaguna markuu weynaado waa in loo sheegaa in dar ilaahay iyo islaamnimo lagu korinayo oo loo ixsaan samaynayo aan aabiyo hooyo loo ahayn ubadka kalena waa in loo sheegaa inaan isaga la dhalini loo ixsaan samaynayo haddii ay taasi dhici weydo la qariyo dulmi baa dhacaya waxaa laga yaabaa inuu waalidkii dhexlo xoolo aanu lahaynna uu qaato xagga yeedhmada aabba iyo hooyo waa la odhan karaa abtirsiimo iyadoon looga jeedin laakiin ay tahay taraxum naxariisasho sidii nabiguba calayhi salaatu wasalaam wuu odhanayay anas bunay ay bunay inankaygii ugu lahaa caa-isha oo kale way odhan jirta markaa kol hadday taraxum tahay oo qofkii yaraana aabba marka la leeyahy hooyo loo naxariisanayo qofkii weynaana marka aabba iyo hooya la leeyahy ay takriim tahay iyo maamuusin la maamuusayo laakiin abtirsiimo aanay ahayn way iska bannaan tahay qofka isagoo tukanaya mobaylka qabanaya ee faatixada iyo allahu akbarta maqashiinaya mobaylba u baxaya ka jawaabaya ilaahay kuma weynee waxa ku weyn qofka la soo hadlay waa xaqiiqo nabawi hadduu ilaahay ku weyn yahay mobaylkiisa xaggiisa ma egan ilaahay buu hortaagan yahay oo uu leeya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waktiganina waa wakti ilaahay u xidhan oo sababta qowlka iyo ficilka looga xidhayba waxay ahayd ilaahay buu u carbuunan yahi waktigu u xidhan yahay haddaba maadaam kii kaa soo daba guuray ee kaa soo daba raray eed masaajidka ka soo gashay kii weli aada u jajawaabayso ilaahaa aada hor taagan tahay maa qadartahu xaqa taqdiiri mudnaantii uu kaa lahaa iyo weynaantii maad siinin halkaa waa inaad xidha hadduu soo dhacana ha ku foorarsanin jahliga dadka qaarkood ay sameeyaan mobaylkii baa soo dhacay intuu ku foorarsado ayuu aamusiinayaa rukni baad waxaad siyaadisay markaa rukuuc baad siyaadisay salaadaadiiba way burtayba mar haddaad rukuuc siyaadisaad foorarsato cagta iyo wixii lamid aad ku taaban doontaa hadduu jeebka ku jirana waad baktiin war kalese male mushkiladda mobaylka markaa waa in la xaliyaa aladabu maca telefon telefoonku aadaab buu leeyahy ay tahay in lagu waajaho ninkan kale ee sheegay shaqaalaha dowladdu inay waxay doonaan iska yeelaan waa qalad maalka shaqada ummadda loo hayo ee caamka ah waxay la mid tahay ta sharkadaa iyo shaksiga loo hayo sharkadaa iyo shaksiga si aad isaga ilaaliso iyo heshiiska aad la gasho inaad fuliso iyo waktigii inaad ilaaliso saasoo kale ubata dowladdana loo ilaalinaya waayo tanna qof gaalaa leh tanna ummad baa wada leh ta ummadaaba kasii daranba marka haddii aanad waktigii shaqaynaynin heshiiska lagula galay mushaharkaasi haba yaraada aad meesha ka qaadatee kii un baad iska xaaraantinimeynaysaa marka waktiga iyo lacagtu way isu qaybsayiin oo waa la isku iibsaday waktigii mutacaarafka ahaayee ummadda loo sheegay loo shaqaynaya in loo shaqayn doono oo ah toddobada subaxnimo ilaa labaiyo tobanka waktigii waa inaad ku jirtaa oo adigu aada heegan ahaataa haddii wax howlahoo la qabanaya aanay jirin meeshunbaa diyaar ku ahaan doonta haddii hawl kale oo kuu diyaara mustaqbalka ay jirtana hawsha waa la sameeya waa inaad samaysato wey almuhim waa xoolihii ilaahay iyo waa baytulmaal iyo waa wixii dowladda waa nooc dulmiyahu dulmiga wax lagu xalaashadeen wey wallahu aclam
jazaaka allahu khayra fadiilat sheikh su-aasha ku xigtaa saa-il baa waxa uu soo qoray waxau leeyahay haddii aan xaaskayga lacag siiyo aan ku maslaxayo ama waxaan loo yaqaano maseertirka oo aan ku heshiino inaan hawshayda iska wato mar dambena xoogaa igu soo laba kaclaysa buu leeyahay marka horena shardiga aanu dhiganay xoolihii ma kaga noqon karaa anigoo maraya almuslimuuna calaa shuruudihim su-aasha ku xigta waxau leeyahay saa-ilkani aabbahay waxau leeyahay beer qaadka lagu beero taas ayaanu markaa ilaa markii aanu yarayn naga biilinayay welina biilkii aanu ka qaadanaa markaa hore ayaa su-aashaan marka looga soo jawaabay su-aasha ku xigtaa saa-ilkani waxau leeyahy waa dhowr su-aalood oo isku soo noqnoqonayo ku saabsan xoolaha agoonta waxau leeyahy xoogihii agoonta sidee loogu tasarufayaa iyaga sadaqa ma looga bixin karaa haddii xoolahaasi iyaga iyo cid kale ay ka wada dhexeeyaan maxaa laga yeelayaa su-aasha ku xigta waxau leeyahy saa-ilkani waxaan haystaa meherad qof ayaanan alaab ka iibiyey muddo hore markii aan alaabta ka iibiyey lacagtii waa uu isiiyey kadib ayuu igu soo noqday wuxuu igu yihi lacagtii aan ku siiyey qofbaa igu yihi iska sii bixi iminkana qofkii baan doonaya inaan lacagtii kasoo qaaday ii qor foucher aad ku caddaynayso inaad lacagtaa igu leedahay markaa ma u qori karaa wuxuu leey dukaan baan haystaa qof baa ii yimi alaab buu iga iibsaday lacagtiiduna wuu siiye waanu kala soconay muddo kadib buu igu soo noqday waxa igu yihi walaal lacagtii qof baa igu yihi waan kaa bixinayaa ee isa sii dabar markaan isa sii daberina qofkii lacagtii imuu siin markaa si aan isagii ugu noqdo on idhahdo war weli lacagtii waa laygu leeya lacagtii iga soo bixi foucher aad ku caddaynaysa inaad deyntaa igu leedahay ii qor buu leeyahay markaa miyaan wax dembiya ku yeelanaya haddii warqadda aanu qoro buu leeyahay
bismi illah horta gabarh haddii la guursado dee oo lala guursado aan ujeedaa macnaha oo tu labaad kusoo birta ama tu saddexaad qofku tallaabadu qaaday ma khalad baa mise waa sax qofkaasi tallaabadaa uu qaaday bal haddii uu cadaaladii samayn karayo tii hore daryeeli karayo tallaabo saxa wey haddii tii hore ay dayacan tahay ama sidaa qur-aankuba shardiga uu ka dhigay cadaaladiisa uu ka warwarsanyahy sax ma aha guurka labaad laftiisu ile qofkii bani aadamka ee hore in la daryeelo ayaa waajib ah oo aan la luminin haddiise ay xaaladee u banaanayd uu guursado dab uma laha laaluushka inaasaturka waa laaluushu waa ninkii oo xiniyaha lahayo oo gantaalkaa iskaga reebay haddii laakiin aada siisay inaad ku noqoto xaquma leh kagama noqon karaysid laa tacud fii sadaqati sadaqu buu ahaayo wixii aada bixisay ha ku noqon xaqna uma lihi taasi waa intaa xoolahaas agoonta agoonka xoolihiisa waxaa laga bixin karaa wixii isaga dar u ah masaariiftiisa iyo cunadiisa iyo ciddii ushaqaysa mushaharkiisa wixii dan u ahan baa laga bixinaya wixii aan isaga dan u ahayn ama dheefi aanay kasoo gelayna dhib ku ah lagama bixinayo xataa maktii waa in laga bixiyo oo dadka kale ee mas-uuliyiintaha ay ka daberaan dadka ay wax isugu jiraan wixii sadaqaa iyagaa bixin doonaa laakiin wixii kharashahee kusoo hagaaga shurkada agoonta ku jirto waa loo qaybinaya wixii se sadaqooyina dee dadkaas ila agoonku sadaqa ma bixiye iyo masaajidka iye waxaa la bixin doona qofkaa la shuraakada ahunbaa isxisaabinaya oo gaar isu xisaabinaya su-aasha saddexaad ee iyaduna sheegaysa qof wax kaa iibsaday oo lacagtii ku siiyey inuu ku idhaahdo daynii qor laa yajuus hada laa yajuus waa been wey been asalkeedana cid laguma saacido horeynuu soo sheegnay intay dembi iyo xadgudub la ysu kaashanayo dee aniga lacag waad wixii waad iga iibsatay waanaad isiisay xaq waxaad igu leedahay hebel hebel waxaas iyo waxaasaan ka iibiyey waana musallim musallim wey macnaha lacagtii wuu bixiyey taa xaq waad igu leedaha juwankaa caddayntaa waan kuu qori karaa laakiin waa daynoo waan ku leeyahay dee kuguma lihi waa adigii siiyey beenna ma qori karayo intaasaa ka furan wallahu aclam
jazaaka allahu khayran fadiilata sheikh hal su-aal ayaa intii inooga hadhay su-aalihii saa-iilkani waxau leeyahay shirkad ganacsi ayaan u shaqeeyaa lacag ayaanu qabtaa oo cashier ayaanu ahay waktigan aanu ku ballanay waa saacado go-an inaan u shaqeeyo saacadihii markay dhammaadaan ayaa waxaan bilaabaa inaan xisaabtii u xidho haddana waxaan bilaabaa in maamulkii iga sarreeyey dib iga xisaabiyo halkaasoo waktigaygii lacag wakti kale oo dheeraadi uu shirkaddii iga gala markaa maxaan ku yeelanayaa mawaajibaadkaygun bay ka mid tahay mise lacag baan ku yeelanaya wuxuu kaloo leeyahy saaxiibkan isla su-aashaas side waktigii aanu ku ballanay ee saacada ahaa wixii aan dheeraad geliyo layma xisaabiyo laakiin wixii aan ka dhimo lacagteedii ka go-anto waa lay xisaabiyaa marka taana maxaa laga yeelayaa buu leeyahay
taasi qaaciday leedahay uu nabigu sheeguu uhi almuslimuuna calaa shuruudihi dadka muslimiintu markay xidhiidh iyo mucaamalo wada yeelanayaan shuruudda ay kala qorteen bay ku soconayaan qaacidada xadiidkaasaa loo raacayaa anta ajiir waxaa tahay qof shaqaalaah ujraad ku shaqaynaysa marka wixii aad ku heshiiseen waa lacagtaad qaadanaysa iyo waktigaad shaqaynaysa iyo waxaad qabanaysa saddexdaasa asaas u ahaa shaygaa qabo waktigaasaanaad ku qabanaysa lacagtaasaanaad qaadanaysa kii unbay idinku xisaabtamaysaanoo heshiiskaa in la kala qorto oo la saxeexo wey haddii guri la karaysanaya haddii qof shaqaalaa la qaadanayo heshiis waa inu jiraa si aan khusuuma iyo muran iyo isqabsi iyo isnacaybshiyo u imanin heshiiska waxaa lagu ilaaliyaa xigtanimada waxaa lagu ilaaliyaa saaxiibtinimada waxaa lagu ilaaliyaa islaamnimada ayaa lagu ilaaliyaa waa ka hortag dhibkii dadka dhexdhici lahaa buu ka hortegaya dhibaatada soomaalida haysatana waxaa ka mid a shaqaalo la qaato heshiis la-aan qaladaadkeenay ka mid tahay qofku wuxuu qabanaya waktigu shaqaynayo waa inay qoran yihiin taasi waa midh dadka mas-uuliyiinta ee loo shaqaynaya shaqaalaha u taala heshiiskiina haddii wakti qorateen wakti ka siyaadaahay uu soo baxay laba arrimoodba xaq baad u leedahay inaad dee cafis kula dhaqanto oo ilaa adigaa dan qabe intaa aada iska sadaqaysato ood iska sii dayso iyo inaad caafimaadkaaga ada awgi dib jawaab u soo celiso aad tidhaahdo waktigeenu ku ballanay intaasaa ku korodhae sidaad iiga xisaabinaysa wixii ka dhinmay intan maxaa la igu darayaa haddii lagu idhaahdo waxba laguguma darayo waayo waktiga inoo kordhi weeye markaa hadduu sideed saacadood ahade haddaba tobanaa kala qoran oo dib un ha looga heshiiyo marka inaad qofkii kala hadasho mooyaane inaad dhinac kale adna wax ka goyso sax ma aha qofkii kala hadal ama ha kaa yeelo ama ha kugu diido go-aan dambe ka qaato wallahu aclam